bilowna ee sideed sano ayaa kasoo wareegatay weeraradii argagixisa ee al-shabaab ka geysatay suuqa westgate ee magaalada nairobi shalay oo kale koob iyo labaatankii sebtembar ee sanadka labada kun saddex iyo tobankii weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan lix qof warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaheenna intisaar saalax
kow iyo labaatankii sebtembar shalay oo kale labada kun iyo saddex iyo tobankii ayuu dhacay weerarkii lagu bartilmaameedsaday suuqa ganacsiga westgate shopping mall oo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad badan oo halkaasi ka dukaameysanayay afar nin oo hubeysan ayaa xilligaasi gudaha u galay xarunta westgate mall iyadoona weerarku uu socday intii u dhexeysay kow iyo labaatankii sebtembar ilaa iyo afar iyo labaatankii bishaasi waxaana islamarkaasi weerarka halkaasi ka dhacay mas-uuliyadooda sheegatay kooxda al-shabaab haddaba dhacdadaasi oo laga joogo muddo sideed sanaha ayaa waxaan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi sida ay u saameysay iyo waxyaabaha ay ka xusuusan karaan dhacdadaasi
magacaygu waa cabdirasaaq oo ku magac dheer scorpion walaahi maalinkii weerarka dhacayay waxaan joogay xaafadda southsea naxdin badan iyo iyo hanfariir badan iyo dadkii oo kala shakiyey ayaana qabsaday ani markaas waxaan usoo socday townka waktiga anshakarta iyo xabadda qiiqa aan maqlnay waxaa dhacday in oo in oo markii dambena aan aan dad aan aan usoo gudbay isley wallaahi dad badan oo kenyaan ah iyo dadkan kale oo kulli kenyaanka soomaalida ahna dhib weyn baa kasoo gaaray wuxuu ahaa weerar foolxumo oo waxashnimo ah ay nimanka qaadeen haddana waxay noqotay arrin oo la yaabo oo dadkii dhib u keentay oo dadkii muslimiinta dhib u keentay gaar ahaan dadka muslimka looga shakeeyey oo arrintan la dhaho terrorism act soo baxay oo ilaa iyo maanta ayna haysata arrintaas oo qof laska qaadan karo sharci oo laska qaadan karo oo qofkii intii la qaato oo lasoo wareysto lasoo wax walba lagu sameeyo haddana lasoo celiyo markii dembi lagu waayo taasaa dhibka u weyna muslimiinta hadda ilaa hadda haysato magacaygu waa jaamac aadan axmed ku magac dheer jaamac jey kana mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii magaalada nairobi runaantii haddii aan xasuusteeda dib u celiyo weerarkii kow iyo labaatankii sebtembar labada kun saddex iyo tobanka ee moolka westigate ee magaalada nairobi weerarka lagu qaaday runaantii haddaan xasuusteeda dib u celiyo waxaan joogay magaalada tani nairobi waxaana ahaa arday dhiganayo dugsiga hoose ee primary oo zawadi primary la dhaho xilligaas run ahaantii haddii aan waxaan ka xasuustaa weerarkaas in muddo oo saacado iyo maalmo aan dhehe in t v-yada ilaa iyo waddanka oo dhan uu qalolaasa amni galay oo telefishonka unbaa indhaha ku hayna run ahaantii xasuusteeda adaan dib u raaco waxaan kaloo xasuustaa in uu weerarkaasi haddii aan eega dhanka saameynta markii la dhaho run ahaantii annaga ka soomaali ahaan run ahaantii aad buu inoo saameeyey maadaama markii weerarka uu dhacay kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska iyo ilaamaha amniga oo ay leeyihiin dadka wadanka aan u dhalanin ayaan tarxiileynaa oo soomaalidana caqabad aad u weyn ay kala kulmeen dad fara badanna wadanka soomaaliya iyo wadamadooda dib loogu celiyey iyo xeryaha qaarkood dadka xeryaha qaxoontiga ka yimaadeenna dib loogu celiya xeryaha qaxoontiga dadkii aan wadanka u dhalanna wadanka laga saaray xasuusteeda intaas ayay ku kooban tahay waxaan ka xasuusta weerarkaasi iyo saameynta uu nagu yeesho haddaynu nahay soomaalida ku nool xaafadda isliim ee magaalada tani nairobi anigu waa cabdisaaq sheekh maxamed xirsi maanta oo kale sideed sano ka hor waxay ahayd maalin aada iyo aada u murugo badan oo dalka kenya wixii ka dhacay westigate dhibaatooyin badan baa ka dhacay anigu inkastoon wadanka ka maqna haddana waxay nagu samaysay arrin weyn oo mahadho ah maadaama aan nahay dad bulsho muslima haddana soomaali ah wax kasta oo kenya ka dhacaana saameyn ayay ku yeeshaan dadka soomaalida ah maadaama maxaa dhici doona maxaa maaragtay ahaan doona ayaa laleeyahay marka aada iyo aad bay noo saamaysay saaxiibo badan ayaan ku weynay inkastoo aan wadanka ka maqnaa haddana familkeenna iyo ganacsigeenni baa yaallay waxay nagu reebtay arrin maaragtay naxdin leh murugo leh
intisaar saale xuseen v o a nairobi